bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ee gaarisa oo aqoonsi la siinayo shil ka dhacaya ismaamulka nakuru iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo xukun ku riday sarkaal horey ciidamada uga tirsanaa islamarkaana al-shabaab ku biiray oo qeyb ka ahaa weerar ka dhacay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo arbaca afariyo tobanka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada adeega qaran ee ciidanka booliiska dalka n p s ayaa waxay xaqiijiyeen in saakay shil uu u dhexeeyey laba ka mid ah baabuurta xamuulka qaada ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka maymahiya iyo sidoo kale naivasha ee ismaamulka nakuru labada gaari ayaa kadib markii ay isku dhaceen wadada ka baxay ugu dambeyntiina dab ka kacay n p s ayaa waxaa laga soo xigtay in saraakiisha ka howlgala saldhigga booliiska ee magaalada maymuhi ay fuliyeen adeeg deg deg ah islamarkaana falcelin deg dega sameeyeen iyagoo halkaasi kasoo qaaday dhaawacyada hadda lagu daweynayo isbitaalka deegaanka naivasha saraakiisha ammaanka ayaa dhammaan wadayaasha baabuurta iyo dadweynaha ku booriyey in ay muujiyaan mas-uuliyad shaqsiyadeed oo ay taxadaraan gaar ahaan xiliyada fasaxa darawaliinta ayaa waxaa laga codsaday inay u hogaamsamaan xeerarka gaadiidka islamarkaana baabuurta ay u kaxeeyaan si aan xawli ahayn shilkaana ayaa kusoo beegmaya saacada un kadib markii sideed qof ay ku dhinteen shil kale oo xalay fiidkii laga soo tebiyey wadada weyn ee u dhexeysa magaalooyinka nakuru iyo eldored labaatan qof oo dheeraad ah ayaa ku dhaawacmay shilka kadib markii ay isku dhaceen mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano mataatuuda iyo sidoo kale gaari ka mid ah kuwa xamuulka qaada oo marayay buuntada nagata halkaasi oo shilka uu ka dhacay waxaa ismaamulka gaarisa ka socda barnaamij dadka baahiyaha gaarka qaba lagu siinayo kaarka aqoonsiga ah dubid cali camey oo ka mid ah waxgaradka dowla deegaankaasi ayaa ku baaqay in diiwaangelinta laga faa'iideysto kaarar baa horaan la siiyey kaararka guddiga nairobi baa siiyey kaararkiiba waxay ahaatay in hadda kaarar hor la bedelo markaa markii la bedeli dadkii haddee dad nairobi imaan kara maahe guddi baa la soo diray gaaris afar meel yaa la dhahay dadka ha tago shalay waxay joogeen korkora maanta waxay joogaan mukono oo ka tirsan buula iftiin berri waxay tegayeen special school oo alfaaruuq agteeda ugu dambeyn waxay imaanayeen gaarisa primary taarikh toddoba iyo toban marka waxaan rabnaa dadka baahida goonida ee qabo nin walow meesha kuu dhow tag haddii korkora aad joogtoodan helin intaasoo beri baa yugaris ka soconi tafadal kaarka hataa wax kale iska daaye aqoonsi buu noqoni oo hataa boliis hadda intaa kaa hor imaato kibaandhada aad guriga kusoo ilowdad asaga wadato waxay tusi inaad nin dadka baahida goonida qabaa tahay nambarkii kibaandhadaada waana kaar dowladda leeda marka dadka in la qaato ayaan warsanaynaa waa fursad aana soo marin awal cusbitaalka intii la tagaa lagu rafaaday hadda haddiiba distrik walbaba lagu wareegi garissa waxaan rajaynaynaa oon qalqaalin doonaa inay sabkountiyahana la tago laakiin bal hadda dadka gaaris iyo agaarkeeda jooga ha qaato kaar
waxa uu sidoo kale ahayd waa lix iyo tobanka bishan oo jimcada ku beegan ayay guddiga tegi doonaan xaafadda jief kam ee magaalada gaarisa waxaana dadka ka faa'iideysanaya loogu baaqay in ay la tagaan nuqulka aqoonsiyada qaranka halka caruurtana aan weli qaangaarin laga doonayo warqadda dhalashada ah dhanka kale jubbad cali camey ayaa waxa uu bulshada ka codsaday in ay u gargaaraan ubax cabdulaahi nuur oo ah hooyo danyar ah oo haysato sagaal caruur ah sidoo kalena xanuunsan
waxaan rabaa dadka afkan aan ku hadli ku hadli ee reediyaha dhegaysto ayaan rabaa inaan codsi u jeediyo adduunkan horta ilaahay baa tasarruf iyo mulki iska leh asaa waxna dilaa waxna nooleeya waxna ciseeya waxna duleeya asagaa boqor ah oo dadka qaarkii taajir ka dhigay qaar maskiin ka dhigay qaar dhaxaad ka dhigay qaar lugaha tiray qaar indhaha tiray qaar dhigaha tiray waxaasna wuxuu u yeelay inuu dadka ku imtixaamo annaga nicmooyin ilaahay uuna siiyaa jira haddaan nahay dadka soomaalida nicmada u weyn waa islaamnimo nicmada u weynna inkastoo dhibaatooyin aan isku hayno soomaalinimo waa nicmo maxaa dheh dad intaa caddadiisa la eg tahay oo hal af ee ku hadli oo hal diin ee qabo oo hal labis ee qabo oon la kala kasaynin waa nicmo waxaan ka hadli rabaa gabarh xalay raadiyaha imaatay oo ka hadashay oo la dhaho ubax oo tidhi buraa igu taallaa waa toddoba kiila qalmaan u baahnahay waxaan ka imaaday kaakuma kaakuma waa ogtiin waa xeeradii qaxootiga ilmo sagaal aan ka soo tegay iyo aabbahood dakhaatiirta waxay dhaheen bay tidhi waxaa lagugu qalay saddex kun iyo shan boqol oo dollar waxaan hayana ma jiro waxaan codsani inaan isfuranno dadka annaga intaanadii hadalkaas maqashay waajibaad baana fuulay sharci ah inaan ilaahay ka cabsanno gabadhaas nambarkeedii telefoonka way sheegtay inay dadka nairobi joogo ee beemusterka ah dadka nairobi jooga ee muslimiinta ah inay gabadhaas aan u gurmano oon culayskaas ka qaadno gabadhaas qofkaas bilcaanta ee maskiinka ah wixii ku qasbay inay saxaafadda imaato waa wax weyn dadka soomaalida ee waxaan leeyahay ama dibad ha joogo ama kenya ha joogo ee dhegaysan star f m aan isfuranno wax iyada ixsaan aan u suubinayno muuhu annaga aan ixsaan suubisanno ilaahay iyo malbacaska maalintaas inuu ilaahayna furto aan sadaqo bixinno gabadhaas aan aan u gurmanno wax badan baa la tari karaa waxaan annaga culays nagu ahayn baa iyada culayska ka qaadi karaa gabadhaas ilmaha sagaalka ah ninkii dhaloo jiranoo kaa kuma joogo waxyaalaha waxaan u malayna haddaan suubinno ilaahay uu yoomalqiyaamo nagu furan bay ka mid tahay marka waxaan waxaan codsani inta hadalkayga maqli min ixsaanakum walaalayaalow in ilaahay ummadda soomaalida dhibaatada haysato inuu ilaahay naga qaado oo colka annaga kaan ognahay iyo kan aanan ogeynna kulli ilaahay naga qabto oo ilaahay cadaab waa waxuna ilaahay cadaab naga qabto oo ilaahay jannadiisana geliyo annaga iyo waalidiintaannadaba intay dhegaysan waxaan rabaa gabadhaa inaan gurbad u suubinno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof kasta oo gabadhaas soomaaliya doonaya in uu caawiyo wuxuu kala xiriiri karaa telefoonka nambarkiisa eber toddoba labaatan iyo lix eber lix konton iyo kow toddobaatan iyo labo haddii aan mar kale ku celiyo lambarku waa eber toddoba labo lix eber lix shan hal toddoba labo lambarkaas ayaa ubax lagala xiriiri karaa madaxweynaha dalka william ruute ayaa magaalada washington ee dalka mareykanka kulan wuxuu kula qaatay ku-xigeenka sare ee madaxa teknolojiyadda dalka mareykanka waa madaxa teknolojiyadda shirkadda google james mayaka waxa uu sidoo kale ruute iyo mas-uulkan kale ee shirkadda google ka socda ay ku heshiiyeen in ay sameeyaan iskaashi dhanka teknolojiyadda ah madaxweynaha ayaa kulankaasi waxaa ku yeelinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo saraakiil kale oo dowladda ka tirsan madaxweyne ruute ayaa shirkadda ku bogaadiyey tallaabada xarun horumarineed ay kaga furatay kenya xaruntan ayuu madaxweynuhu sheegay in ay isku dubaridi doonto howlaha shirkadda google ee gudaha dalka iyo si guud baqaaradda afrika wuxuu ista ka xariiqay intani ay muujinayso fursadaha dijitaalka ee ka jira wadanka iyo sida ay kaga faa-iideysanayaan xirfadleyda kenyaanka ah maxkamad ayaa waxa ay soo saartay amar lagu xanibay hanti dhan afartan iyo sideed milyan oo shilin oo uu leeyahay mid ka mid ah howlwadeenada ismaamulka nairobi waxaa maxkamadda loo sheegay in qofkan uu qaato mushaar dhan konton iyo shan kun oo shilin sidaas awgeedna la tuhunsan yahay qaabka uu lacagtan malaayiinta shilin ah ku helay garsoore easter mayna oo ka howlgasho maxkamadda sare ee dalka ayaa bixisay amarka waxaa guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa e a c c u ogolaadeen in uu xanibo hantida ninkan oo lagu magacaabo wilson nashon ilaa iyo inta maxkamadda ay go-aan kama dambays ah ka soo saarayso dacwadda isaga ka dhanka ah wasiirka tacliinta ee dalka ayaa sheegay in barnaamijka cunnada ee dugsiyada lagu bartilmaameed sanayo arday gaaraysa labo dhibic shan milyan oo deegaanada kala duwan gaar ahaan kuwa oomanaha ah ku nool waxaa sidoo kale qorshahan ka faa-iideysanaya ardayda wax ka barta dugsiyada ku yaala xaafadaha isku raranta ah ee tuban ismaamul wasiirka ayaa arintan shaaciyey xilli oo xafiiska ku qaabilay agaasimaha hay-adda w f p ee dalka waxa uu sheegay in ujeedada laga leeyahay tallaabadani ay tahay in ardayda aynan dugsiyada uga bixin gaajo darteed waxa uu uga mahad celiyey w f p iyo saaxiibada kale ee kenya ee dhanka horumarka ah islamarkaana uu sheegay in waxyaabo badan oo dhinaca horumarka ah ay ka shaqeeyeen oo ay ka mid tahay in tacliinta dhinacyo badan laga taageeray
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
sarkaal ciidanka milatariga soomaaliya ka mid ahaa ilaa dowladdii madaxweynihii hore ee soomaaliya ee geeriyooday allaha u naxariista cabdulaahi yuusuf oo da-diisa lagu sheegay soddon iyo lix sano jir islamarkaana ka haray liiska ciidamada xoogga dalka xilligii dib u habeynta elektarooniga ah hayd la sameynayey ee dowladii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hogaaminayey sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ayaa maanta waxaa lagu riday xukun la xiriira falal dembiyeedyo uu geystay sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayay xafiiska xeer ilaalinta iyo hay-adda nabad sugidda caddeeyeen in uu bilaabay la shaqaynta al-shabaab waxa uuna al-shabaab u qaabilsanaa gudbinta gawaarida qaraxyada ee ay ku weerari jireen magaalada muqdisho waxa uu isticmaalayay magaciisa iyo kaarka aqoonsiga isagoo aan ku jirin liiska saraakiisha oo mar uu ka gaaray ilaa iyo laba xidigle maragyada waxa waa maragyada wax laga weydiiyey maxkamadda ayaa maxamed cabdulle nuur abkow waxa ay u qireen in shaki badani ay ka qabeen tan iyo intii uu ka mid ahaa saraakiisha ku qoran villa baydhabo ee aan howlaha ciidamada ku jirin sidoo kale bishii sagaalaad sagaaliyo tobankeedii labada kun iyo sagaaliyo tobankii ayaa lagu helay in uu qarax geeyey ururka waa ururka aan idhaahdee soddon iyo sideedaad ee degan villa baydhabo saddexiyo labaatankii bishii maajo ee sanadkan ayuu sidoo kale waxa uu geliyey gurigiisa waa gaarigiisa garoonka diyaaradaha uuna ku geliyey laba ka tirsan al-shabaab waxaa sidoo kale abaabulkiisa ku nafwaayay allaha u naxariistay cabdirasaaq caabi cali oo ka mid ahaa raggii soo afjaray weerarkaasi waxaa jiray khasaare kale oo gaaray shakhsiyaad kale oo goobta gaarka ah ee howlgalka ay ka fuliyeen ciidamada haram cad islamarkaana ragga weerarka geystay ay ku sugnaayeen ayaguna ku sugnaa sideedii bishan ayay soo gabagabowday maxkamadaynta maxamed cabdulle nuur abkow waxaa maxkamadda laga daawodsiiyey muuqaalka kaamirooyinka amniga ee c c t v xilligii uu gudbinayay ragga weeraray garoonka al-shabaabna ka tirsanaa maxkamadda ayaa ugu dambeyntii maantay go-aan ka soo saartay maxamed cabdulle nuur abkow oo biyamaalow loo yaqaano waxa ayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qasqaasta marxuum cabdirasaaq caabi cali sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gudoomiyaha golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo laba habeen ku hoyday degmada xudur ee xarunta gobolka bokool ayaa halkaasi waxaa loogu sameeyey xaflad soo dhoweyna mas-uuliyiinta gobolka bokool odayaasha dhaqanka xildhibaano iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka hadlay baahayaha gobolka bokool ka jira al-shabaabka waa dagaalka al-shabaab ka dhanka ah iyo waxyaabaha laga doonayo in deegaanadaasi laga hirgeliyo iilanka faraxsanna run ahaantii farxadduihaniyate mudane gadoomiye mudane madaaweyne adiga wafdiga walaasiin ka dhawaayane gacmo furan sooreebalaasiin ka dhawaay iyo nii wanaag iyo nidaamaasiin ka dhawaayana iyo dowlad yeelan iyo wadinnimahaasiin ka dhawaayaan runtii dadkuwanu matalaala guud ahaan gobolka bokool gaar ahaan reer xudur reer tiyeelow reer waajid reer rabdhuur iyo reer ceelbeda dhammaantiyo mayba u ballan qaadane unoo guddoomiyihii golaha shacabka niilijara oo ayii lan waaye arag ah wala us-ooginta lagu sheegay ayii kisuntimi i dhallinyarawna hataw ah oo awooduu enerjigu haayo lijaraan wal unanoo hallaahu korma jaran wala unan baahadna oo aan isin kala dardaarmo ma etaa umadbaka nool gobolka umayban baantaa is inisdhimriyow istaraasulow iscaawiyow iska duubnaadow sacadowga khawaarijta iyo uhguulaysda haweenkan wax alla waxay u baahan yihiin inaan dowladda dhex ka soo dhex bixiyo koonfur galbeed ka soo bixiyo meeshii alla waxay tabanayaan aan u sameeyo ballantaas ayaan qaadayaa jeebkayga aan isticmaalo jeebka guddoomiyahaba aan isticmaalo wax alla waxaa rabtaan waa iin samaynayaa taas waa ballantayda bini aadanku waxa weeye baryo iyo duluuc liskuma daro annaga uma baahni hay-adaha waxna caawinaya haddii beeraheena aanu falanno oo waddankeena canshuurta laga qaado oo waddankeena aan maalgishano wax baryo hay-ada aan u baahannahay male haddaan digla marifnana waxaan u baahannahay inaan isku duubnaano oo waddankeena xureysano
dhankiisa gudoomiyaha golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa tilmaamay inay ogsoon yihiin dhibaatooyinka ka jira degmada xudur iyo deegaanada kale ee gobolka bakool halkaasi oo sanado badan al-shabaab ay go-doon geliyeen wuxuu tilmaamay in howlgallada xoreynta laga bilaabi doono gobolka bakool islamarkaana lagu sii baahin doono deegaanada kale ee koonfur galbeed isxureynta koow eh bakoola laku bilaawe reer bakoolow degmiyaal badanaanta dhiiska kooyen degmiyaa kale meelo rogan iyoon ciqaabtan leeyo ka jaran waliba lanin ku baahanya ani un halgank in diyaar garownaan dib in isxurayog in diyaar garownaan rag iyo haween lanin shal hirna barnaamijki magaaladan dhatti xudur siisan ka weelan ya mayli faday deegaanada teen oo dhan asaas weelan faday ammaankaas aad la mayli fadaa jiifad taasa fadaal muddo gaaban kadib qodobka kaasu qodobka lamaad wali kale nin jare kole idaacado ku dheegdan odayaasha reer hudur iyo iyada aan mahadsanyin shacabkeena inta degan iyo dhammaan walgorodka inta degan madi aan daraad aan ka baagdi ugu heshiisiin hal qobodo aan madi aan eri eeda han dhawaaye weli may codsadeen ani hudurka weel ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo ka mid ah magaalooyinkii ugu dambeeyey islamarkaana ugu muhiimsanaa ee al-shabaab laga saaray wafdiga ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey oo magaalada aadan yabaal ugu soo dhoweeyey madaxweynaha hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa saraakiisha ciidamada xildhibaano heer qaran iyo heer deegaan iyo shacabka qeybahooda kala duwan ee degmada aadan yabaal ra-iisul wasaaraha ayaa kulamo la qaadan doona saraakiisha ciidanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan isagoo kala hadli doona sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab si guud ahaan gobolka shabeellada dhexe looga saaro iyo meelaha kale ay soomaaliya ka joogaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa warbixina ka dhageysan doona odayaasha waxgaradka degmada aadan yabaal taasi oo la xidhiidha baahiyaha ka jira degmada si dowladda soomaaliya halkaasi ay uga hirgeliso adeegyadaas aasiga ah ee bulshada ay u baahan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shiri madaxeedka iskaashiga afrika iyo mareykanka kaga qeyb galay magaalada washington caasimada dalkaasi waxaana uu ka qeyb galay kulan ku saabsan xasiloonida gobolka cabdulqaadir cali dige agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya kulamada madaxweynaha uu ka qeyb galay waxyaabaha looga hadlay iyo mas-uuliyiinta ilaa iyo hadda uu kulanka la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay shir madaxeedka iskaashiga afrika iyo mareykanka ayaa waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay madax kala duwan oo ka qayb galay madashan madaxweynaha ayaa waxa uu la kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan mareykanka antony blinkan xogeyaha difaaca ee dalkan mareykanka lewid eston sidoo kaleeto madax kala duwan ayuu madaxweynuhu la kulmay madaxweynaha ayaa la wadaagay xogeyaasha guulaha laga soo hoyay dagaalka dhanka ah argixisada al-shabaab wuxuuna tilmaamay saameynta cunaqabateynta dhanka hubka ah ee saaran soomaaliya isagoo sheegay in si nafhurnimo leh ay ciidamada soomaaliyeed ku xoreeyeen gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda doctor xasan sheekh maxamuud ayaa xusay doorka geesinimada leh iyo garab istaagga ciidamada qalabka sida ay u muujiyeen bulshada deegaanada la xoreeyey ayaa dul istaagay xaalada nololeed ee adag ee ka jirta degmooyinka iyo deegaanada laga saaray argixisada khawaarijta ah kuwaas oo burburiyey kaabayaasha nolosha iyo adeegyadii dadweynaha ee ka jiray deegaanadaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka rajeeyey diblomaasiyadda mareykanka inay codkooda golaha ammaanka iyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ay ku xoojiyaan qorshayaasha dib u dhiska ciidamada soomaaliyeed qaadista cunaqabataynta hubka ka hortagga isbedelka cimilada iyo dib u dhiska deegaanada laga xoreeyey khawaarijta al-shabaab madaxweynaha ayaa dooda soomaaliya kusoo bandhigay kulan aragti wadaag ah oo nabadda amniga iyo dowlad wanaagga looga hadlayay doodaas madaxweynaha waxa uu kusoo bandhigay hadafka dowladda federaalk soomaaliya iyo aragtida madaxweynaha ee lagu ciribtirayo khawaarijta iyo argagixisada gobolka guulaha dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalada ee dalka soomaaliya ka socda ee loogaga soo horjeedo argagixisada ee caalamiga ah ee al-shabaab ee laguna ciribtirayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxyaabaha kaleeto uu soo bandhigay ama aragtiyaha kaleeto ee ee madashaas uu kusoo gudbiyay ayaa waxaa ka mid ahaa dowladda federaalk soomaaliya ujeedkeeda koowaad uu yahay ciribtirka khawaarijta kadibna siyaasada guud ee dowladda federaalk ee madaxweynuhu hogaamiyo ay tahay in la gaaro soomaali heshiis ah oo isku finlaata
fadhiga xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta u baaqday korom la-aan sidoo kalena xildhibaanada qaar ka mid ah ayaa fadhiga aan soo xadirin baaqashada fadhiga baarlamaanka ayaa noqonaya markii labaad maadaama dhowaan sidan oo kale uu korom la-aan ugu baaqday fadhiga baarlamaanka arrintan ee keentay baaqashada ayaa wararka baarlamaanka ka imaanaya ay sheegayaan inay salka ku hayso xildhibaanada qaarkood oo mooshin ka wada gudoomiye ku-xigeenka golaha shacbiga xildhibaanad sacadiyo samatar waxaana ay diideen waxa amaba ay diidan yihiin sida la sheegay shir gudoominteeda amaba in ay shirka gudoomiso maadaama gudoomiyaha golaha shacabka uu ku maqan yahay gobolada dalka qaarkood xildhibaanada qaarkood ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen in arrintani ay tahay mid aad looga xumaado amaba aysan soo dhaweyneynin taasi oo ka mid a waxyaabaha curyaaminaya shaqooyinka baarlamaanka ay bulshada soomaaliyeed ka sugayaan qodobkaas ayaa warka soomaalida ugu dambeeya aan ka codsada mawlida qoorbada dibadda
mahadsaned faadum hay-adda wariyaasha aan xuduuda lahayn ee r s f ayaa sheegtay in sanadkan labada kun laba iyo labaatanka gudihiisa daafaha caalamka lagu xiray wariyaal gaaraya shan boqol soddon iyo saddex tiradan ayaa lagu sheegay middii ugu badnayd ee sanadla ah sanadkii hore tiradan ayaa ahayd afar boqol siddeetan iyo sideed sida ku cad warbixinta qiimeynta xorriyadda saxaafadda ee hay-adda in ka badan kala bar tirada wariyaasha waxaa lagu xiray waddamada shiinaha oo xabsi la dhigay boqol iyo toban waryaal ah miyanmar tiradan waxay tahay lixdan iyo labo iiraan waa afartan iyo toddobo vietnam waa soddon iyo sagaal halka belarusna ay tahay soddon iyo kow dalka iiraan afartan iyo toddobo suxufiyiin ah oo hadda xabsi ku jiro soddon iyo afar ka mid ah waxaa la qabtay tan iyo markii lix iyo tobankii bishii sagaalaad ee sanadkan ay waddankaasi ka bilowdeen dibadbaxyo ay shacabka uga soo horjeedaan in mahsa amiini oo laba iyo labaatan sano jir ahayd ay xabsi ku dhex geeriyootay xabsiyada dalka ruushka waxaa ku xiran siddeed iyo toban wariyaal ah oo siddeed ka mid ah ay ka soo jeedaan ukrain hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in xukuumadda moscow laga mamnuucay warbaahinta madaxa bannaan dowladda ukrain ayaa sheegtay in hanaankeeda difaaca hawada uu soo riday aan iraaday saddex iyo toban diyaaradood oo ah kuwa aanan duuliyaha lahayn qoraalka waxaa ku cad in la rumaysan yahay in diyaaradahana lagu soo sameeyey iiraan tani ayaa imaanaysa iyadoo ilaa saddex qarax aroornimadii hore ee maanta laga maqlay bartamaha caasimadda dalka ukrain ee kiiv duulaanka milatariga uu ruushka weli ku hayo ukrain ay soo bilowda afar iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkan ilaa ay haddana xal waara lagama gaarin qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in xaaladda abaarta ka jirta ee dalka soomaaliya ay mid daran ay tahay bayaanka ay soo saarta ama warbixinta hay-adda waxaa ku cadday in in ka badan siddeed milyan oo qof ay si aad ah ugu baahan yihiin gargaar cunno tani ayaana loo aanayey in dhowr xilli oo roob la rajaynayay uunan da-in ugu dambayntiina kooxaha ama xisbiyada mucaaradka ee dalka koonfur afrika ayaa maantoo arbaca ah waxay wacad ku mareen inay ka soo horjeesan doonaan codayna ka dhacday baarlamaanka dalkaasi oo lagu diiday in la gudagalo baaritaano xilka qaadis loogu sameeya ama xilka looga qaadaya madaxweynaha dalkaasi siril ramafosa dib idinkugu celiyo faadumo fariinta coronavirus iminkana hal maaskaro oo keliya ha isticmaalin adiga oo aan nadiifin sidoo kalena si aad uga badbaaddo inaad qof kale uga baahato waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari